halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo bartaan internet ku leenahay ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa axad labaatanka bisha may sannadka labadakunyoxyotobanka idaacaddeenana waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre ah iyo ismaaciil xuseen farjan
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xeer madaxweyne ku meelmariyey hannaanka doorashada soomaaliya kadib markii baarlamaanku ku guuldaraystay inuu hannaankaas ansixiyo isbuuciyadii la soo dhaafay baarlamanku amuuraha waa ka dooday guddiyaa loo saaray annaga waa ka wada qayb galnay isbuucii la soo dhaafay waxaa aad iyo aad noogu caddaatay inay aad iyo aad ugu culus tahay baarlamaanku inuu amuurahaasi go'aan degdega ka gaaro waanu ku kala ra'yi duwanaaday
waxaa kaloon idiin haynaa dhegaystayaal afghanistaan oo sheegtay in hoggaamiyihii taalibaanka afghanistaan lagu dilay duqayn uu maraykanku shalay ka fuliyey gudaha dalka baakistaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada wararkii caalamka
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo saaray xeer uu ku ansixiyey hannaanka doorashada sanadkan ka dhacaysa soomaaliya ee madaxweynaha ayaa go'aankan qaatay kadib markii baarlamaanka soomaaliya uu ku guuldaraystay inuu hannaanka doorashada go'aan ka soo saaro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in si looga fogaado khilaaf ka dhex dhasha baarlamaanka dowladda dhexe iyo maamulada gobolada uu go'aansaday inuu soo saaro xeerkan qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay xeerkan iyagoo sheegay inuu u muuqdo mid madaxweynuhu doonayo inuu awooddii baarlamaanka la wareego xildhibaano la hadlay v o a ayaa sheegay inay tallaabo uu baarlamaanku ka qaadi doono go'aanka madaxweynaha madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa ka ambabaxay washington isaga oo safar ku tegaya dalalka vietnam iyo jabaan waxaana safarkiisaasi noqonaya kii tobnaad ee uu ku tago qaaradda eshiya intii uu madaxweynaha ahaa mas-uuliyiin ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in safarka madaxweynaha ee dalalka jabaan iyo fietnam ay la xidhiidho dadaalada socda ee maraykanka uu doonayo inuu ku dardargeliyo xidhiidhada uu la leeyahay wadamada ku yaala eshiya ee kuraalabadda basifiga sidoo kalena waxaa la filayaa in safarkiisu uu sii xoogeeyo xidhiidhka diblomaasiyadeed kan dhaqaale iyo kan amni ee dalkiisu la leeyahay jabaan iyo vietnam madaxweyne obama ayaa la filayaa inuu booqasho ku tago magaalada hiroshima ee dalka jabaan ku taalla halkaas oo maraykanka uu ku dhuftay bamkii nukliyarka ahaa ee ugu horreeyey ee dunida la isticmaalo taas oo jabaan ku kaliftay in ay isu dhiibaan dalka maraykanka waa mid ka midana tallaabooyinkii soo afjaray dagaalkii labaad ee dunida
hay-adda nabad sugidda afghanistan ee n d s ayaa xaqiijisay in la dilay hogaamiyihii ururka taalibaan akhtar mansuur kadib markii weerar xagga cirka ah looga geystay gudaha bakistan gaar ahaan xuduudda u dhow afghanistan war kooban oo hay-addani ay soo saartay maanta oo axad ah islamarkaana ay ku baahiyeen bogga ay ku leeyihiin twitterka iyo facebooka ayay ku sheegeen in hogaamiyaha taalibaan la dilay shalay saddexdii iyo shan iyo afartan daqiiqo oo galabnimo xilligii uu ku sugnaa deegaanka dalanbandiin war kale oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha afghanistan ayaa isagana lagu sheegay in xukuumadda dalkaasi ay waddo tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee ay ku kala shaandhaynayaan macluumaadka la xidhiidha howlgalkaasi
galab wanaagsan idilhaantiinba halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a sida aad warka ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xeer madaxweyne ku meel mariyey hannaanka doorashada soomaaliya ee laga soo saaray madasha kadib markii baarlamaanka soomaaliya uu ku guuldaraystay waa sida uu sheegay inuu ansixiyo hannaankii doorashada madaxweyne xasan ayaa war-saxaafadeedka uu soo saaray ku sheegay in la dhaqangeliyo go-aanka madasha hogaamiyaasha qaranka ay si wada jir ah u wada qaateen hanaanka doorashada ee lagu qeexay warmurtiyeedkii ay soo saareen labiyo tobankii bishii abriil ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka iyo ban iyo soo bandhigidda hanaanka doorashada sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ee isna lasoo saaray soddonkii bishii afraad ee labada kun iyo lix iyo tobanka kaas oo ay xukuumadda federaalka soomaaliya ay u gudbisay golaha shacabka federaalka qodobka labaad ee war-saxaafadeedka uu soo saaray madaxweynuhu ayaa wuxuu u dhignaa in hanaankan loo adeegsanayo hanaanka doorashada laba kun iyo lix iyo toban oo keliya marka ay dhammaatona muddada marka ay dhammaato muddada dastuuriga ah ee hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta qodobka labaad ama faqradda labaad ee ku xusnaa war-saxaafadeedka uu madaxweynuhu soo saaray ayaa isna qodobkiisa koowaad uu dhigayay in la ilaaliyo mabda'a dastuuriga ah ee ah in aqalka sare ee baarlamaanka ay matalaad ku yeeshaan dhammaan deegaanada soomaaliya oo ay ku jirto magaalada muqdisho qodobka ku xiga kaas ayaa isna wuxuu dhigayay suurtagelinta habka ay ku imanayso matalaada muqdisho ee aqalka sare iyo xalinta wixii tabasho ah go-aanana laga gaadho shirka soo socda ee madasha hogaamiyaasha qaranka xeerkan ayaa dhaqan gelayay maanta kadib markii uu si rasmi ah qalinka ugu dugay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud haddaba shir jaraa'id oo madaxweyne xasan uu ku qabtay muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray axmed xasan colaad madaxweynaha oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya maantay gelinkii hore ayaa ugu horeyn ka hadlay waxyaabaha uu rabo inuu u sheego dadka soomaaliyeed maanta waxaan u hor imiday dadka oon rabaa inaan la socodsiiyo go-aan xasaasi ah muhiim ah laga yaaba in ay dad badani ay dhibsadaan ama ka xumaadaan laakiin aan la eegnay danta soomaaliya dalkeenna soomaaliya duruufo adagoo dheer uu ka soo baxay maantana wuxuu ku sugan yahay duruufo kaleoo adag waxaanu u baahan yahay in mararka qaarkood go-aanno aad iyo aad uga adag la qaato waddo dheeraan soo marnay waa tii aan muddooyinkii ugu dambeeyey talada aan haynay sannadihii lasoo dhaafay waa tii aan samaynay arrintii hiigsiga laba kun iyo lix iyo toban oo dadka soomaaliyeed oo dhan samaysinkii hiigsigaas iyo qorshayntiisii iyo qaabayntiisii ay ka wada qayb galeen noqdayna qaabka keliya ee siyaasadeed ee dowladda soomaaliya ay gaartay iyo shacabka soomaaliyeed oo wada jira madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar uu ka hadlayey wakhtiyadii ugu dambeeyey wixii ka dhex jiray baarlamanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in arrinkaasi baarlamanku ay ku kala qaybsameen maadaama ay qodobadii la horgeeyey ee ku aadanaa heshiiskii madasha aysan isku raacin barnaamijkaas heshiiskii nooca ahaa iyo dhaqangelintiisa sidii loo dhaqangeli lahaa ayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda wuxuu u gudbiyey baarlamaanka federaalk ah usbuucyadii lasoo dhaafay baarlamaanka amuuraha waa ka dooday guddiyaa loo saaray annaga waa ka wada qayb galnay aniga madaxweynaha jamhuuriyadda ah ayaa la fadhiistay dhowr mar prime ministerkaa joogto ugu dhex jiray guddigaas iyo baarlamaanka intaba usbuucii lasoo dhaafay waxaa aad iyo aad noogu caddaatay inay aad iyo aad ugu culus tahay baarlamaanku inuu amuurahaasi go-aan degdega ka gaaro waanu ku kala ra'yi duwanaaday madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay waxyaabihii ku qasbay in xeerkani uu soo saaro marka aniga oo ka fikiraya wakhtiga xadidan ee aan haysanno anigoo ka fikiraya wanaagga baarlamaanku inuu ku jiro in khilaaf wixii khilaaf keenaya ee sii kala wadaya baarlamaanka lafteeda looga turo anoo ilaalinaya danaha qaranka ee haddii go-aanadaasi ay hore u socon waayaan oo wakhtiga uu nagu yimaado khatarta dalka kusoo kusoo kusoo kusoo kusoo wajahan ama ku iman karta dalkeenna marka loo fiiriyo dhinaca wadajirka si wadajir ah in looga gudbo marxaladan adag muhiimadda ay leedahay iyo marka loo fiiriyo waxa ay naga sugayaan shacabka soomaaliyeed kulligood u dhegtaagayay sida dowladda soomaaliya ay xilligan oo kale uga gudbi lahayday duruufaha qaarkood adag axmed xasan colaad v o a muqdisho
haddaba qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay xeerka madaxweynuhu soo saaray ee uu ku meelmariyey hannaanka doorashada xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah xildhibaan cabdulaahi goodax bare ismaaciil xuseen farjare ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ku weydiiyey aragtidiisa aragtida barlamaanka intiisa badan ay ka qabaan waxa weeye marka hore madaxweynuhu go-aan uusan xaq u lahayn inuu qaato ayuu qaatay waa go-aan runtii kasoo horjeedo dastuurkeena iyo muxuu ahaa shuruucda noo dhigan waa go-aan faragelin toosa ku samaynayo awooddii barlamaanka wuxuu sheegtay inuu awooddii barlamaanka asigu kala wareegay haddee ogowna waa nin asigu laftukiisa tartamaayo oo kule shuruucdii tartankana anaa samaynayo runtii nasiib darro ayay ahayd barlamaankuna kolley tallaabadii ka habboon ayuu ka qaadi doonaa marka madaxweynuhu wuxuu sheegay in uu ka cararayo kala qaybsanaan ku timaada baarlamaanka ama madashii wada tashiga ama inay arrintani khilaaf abuurto aragtidaas adimu ku muuqata maya aragtidaas ima muuqato maxaa yeelay waxa keliya oo mataqaanaa muxuu ahaa baarlamaanku ka dooday inta kale dood weyn kama dhicin madasha baarlamaanku uu kamid ka ahaa oo waxaan soo qabatayna iyo iyo waxa barlamaanka doodiisa noocay u dhacaysay aragtidu waa isku dhadhaweed wax u baahnaa in barlamaanka loo arko in ay go-aankiisu uu dhalinayo colaad ma ahayn midda keliya oo runtii meesha tiilay oo oo oo yacni laga yaababa in yani madaxweynaha iyo mataqaanaa xiisad uu u arko waxay ahayd arrinta aqalka sare aqalka sare barlamaanku wuxuu aaminsanaa uu aaminsan yahay weli in wadanku uusan hadda u baahnayn
waan gartay haddii bilo kooban baa horta ka hadhay xilligii doorashada haddii go-aanadiinii ay caqabad ku noqdaan doorashadu inay xilligeedii dhacdo miyaanu madaxweynuhu xaq u yeelanayn inuu soo faragashado oo uu gaadho go-aano saamaxaya in doorashadu xilligeeda ku dhacdo
doorashada waktiga marka la yidhaahdo runtii mas-uuliyadda weyn madaxweynaha qaadayo iyo prime ministerka oo wakti aada u fara badan cunay mar walbana waa makshuuf oo raadinayay waxay labadooduba raadinayeen in muxuu ahaa wakti cororsi oo dhaco ayay raadinayeen ilaa laba sii toban ka hor way raadinayeen international community-ga ayay mataqaanaa arrintaa aada uga hor yimid barlamaanka labaduba waa noola yimaadeen in muddo loo baahan yahay wakti annagu waa kadiidna waxaan niri wakti lagu daraayo ma jiro waa lagu dhamaystiri karaa shaqada hala keeno barlamaanka waktiga ay haystaanba waa toddoba maalin wey waxa dhan oo barlamaanku ay haystaan waa toddoba maalin toddobadii maalin oo laba maalin oo kamida dood ay jirtay ayaa ayuu barlamaanka dhan ba arrinta haystay marka ooyinta orgeyga ka weyn waxaanoo idin waxa loo sameynayay in doorasho aan sharciyad lahayn la sameeyo oo markaa ay ku tagrifadaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo cid walbaba yani nimankan oo muxuu ahaa maamul goboleedyada kulligood waa dab tartamaya madaxweynimo raadinayo yani runtii waa nasiib daro in muxuu ahaa sharciyaddii wadanka aan cidno ku shaqaynaynin wixii kasoo baxana haddii waxa ay wadaan ay meel marto aniga aragtideyda iyo xildhibaanada badidooda aragtidooda waa haddee wax sharci darro lagu sameeyey waan gartay maxaa xala iyaduna intay lagu dhiirigelin leh waan gartay maxaa marka xaggee looga dhaqaqay iminka maxaa xala madaxweyne go-aan buu soo saaray rasmi ah oo dhaqangala oo waa ka dee go-aanka aad aada dhegeysateen idinka dood baa idiin socotay madaxweynehina sidan u gartay maxaa idinku aad qaadaysaan maxaa idin xiga
wallahi horta waxaan macquul noqonaynin in madaxweynuhu intuu waxaas sharci darradaa sameeyo annagoo barlamaana ah haddana iskaga aamusno nidhaahnaa iska socoto barlamaanka waxaa la gudboon inay intay fadhiistaan muxuu ahaa go-aan soo saaraan wixii go-aanka waxa madaxweynuhu sameynaya hayr sharci tahay laguna dhaqmi karin su-aashu marka waxa weeye taa laftirkeeda ma la samayn karaa yani madaxweyne askarna haysto oo hadda dictatoriyad caddaystay maxaa jiro go-aanadan baarlamaanka la keenay xukuumaddana lama soo marsiin marka xukuumaddiina waa la waa lasoo barbar maray baarlamaankina waa la barbar maray askarna waa la haystaa inkastoo askarta aysan weligood mushaar qaadan laakiin haddana askarna waa la haystaa marka waddankan waxaad moodaa meeshii muxuu ahaa lixda muxuu ahaa lixdii sagaalkii in loo noqday markaas dariiqii gadaal loo soo qaadaayo mar haddii qofka madaxweynaha uusan sharcina ilaalinaynin wax yani anshaxoo celinayna aysan jirin damaciisuna uu ka weynaado waa garan kartaa waddankaas waxa u dambaynayo
xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu warramayey ismaaciil xuseen farjil khadkala socotaana waa v o a
galab wanaagsan idin ahaantiinba laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dowladda afghanistan ayaa sheegtay in hogaamiyihii daalibaan ee dalka afghanistan lagu dilay duqayn uu maraykanku shalay kula beegsaday gudaha bakistan meel u dhow xuduudda dalka dalkaasi la wadaago afghanistan haddaba xuseen barre aadan ayaa warbixintan inoo haya dilka hogaamiyaha taalibaan mulla akhtar mansuur ayaa suurtagal ka dhigaya in gudaha ururkaasi uu ka dhasho loolan dhinaca hoggaanka ah iyo ciddii isaga talada kala wareegi lahayd hore ayaa markii uu geeriyooday hogaamiyihii ururkaasi taalibaan mulla maxamed cumar waxaa ururka ka dhex dilaacay khilaaf xoog badan waxayna taasi keentay in geeridiisa lagu dhawaaqo laba sano in ka badan markii uu geeriyooday duqaynta sabtidii dhacday ayay saraakiisha maraykanku sheegeen in uu amarka bixiyey madaxweyne obama waxaana loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyuhu wadin waxayna tallaabadani muujinaysaa in maraykanku muddoba qorsheynayey in laga takhalluso hoggaanka taalibaan oo lagaga daba tego gudaha baakistan dowladda reer galbeedku taageeraan ee afghanistan ayaa in badan ku eedaysay baakistan inay dhufays u tahay kooxdaasi taalibaan sidoo kale duqayntan ayaa muujinaysa fikirka ay aaminsanaayeen saraakiisha maraykanka oo ahaa in taalibaan intii uu hogaaminayay mulla akhtar mansuur ay xidhiidh dhow la yeesheen kooxaha argagixisada caalamiga ah sida alqaacida taasi oo halis ku ahayd ammaanka qaranka ee maraykanka dowladda maraykanku si cad uma shaacin dhimashada akhtar mansuur laakiin madaxtooyada afghanistan iyo sirdoonka dalkaasi ayaa labaduba xaqiijiyey inuu dhintay hogaamiyihii taalibaan cabdalla cabdalla oo ah ninka labaad ee ugu awoodda badan xukuumadda afghanistan ayaa bartiisa twitterka soo dhigay fariin gaaban oo uu ku sheegay in hogaamiyaha taalibaan uu ku dhintay duqayn lala beegsaday gaarigiisa oo marayay deegaan lagu magacaabo daal bandin xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay inay jirto duqayn lala beegsaday mulla akhtar mansuur kerry oo haatan ku sugan dalka mayanmar ayaa shir jaraa'ida u qabtay waxa uu ku sheegay in mansuur uu halis ku ahaa ammaanka maraykanka iyo afghanistan ururka taalibaan ayaana weli si rasmiya uga hadal warkan laakiin laba sarkaal oo ku dhow hogaamiyaha kooxdaasi ayaa beeniyey in uu geeriyooday aad u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaya haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa nala socodsiinaya inoona soo diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maalinta xadda ah hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga soomaaliya beryihii ugu dambeeyey waxaa ka socday dadaal dheeriya oo la doonayo in lagu hirgeliyo doorashada loo ballansan yahay bisha ogos ee dabayaaqada sanadkan inkastoo muddo yar ay ka harsan tahay ayaa baarlamaanka soomaaliya iyo dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada soomaalida waxa ay doonayaan in laga dhabeeyo in doorashada ay wakhtigeedu ku dhacdo waxaana taa daba socda cadaadis caalami ah oo beesha caalamku ay ku daba taagan tahay dowladda soomaaliya dhowaanna waxaa magaalada muqdisho tegay wafdi ka socday golaha maanka ee qaramada midoobay oo ku tirtirsiinaya madaxda soomaalida sidii isbeddel uu u dhici lahaa oo doorashada aanay wakhtigeeda uga dibdhici lahayn waxyaabaha lagu muransan yahay waxaa ugu weyn dhismaha aqalka sare oo madaxda maamul goboleedyada soomaalida iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen shirarkii madasha ee ay yeesheen barnaamijka waxaa marti ku ah brofesor afyare cabdi cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda dawxa ee dalka qatar waxaana uu barnaamijka nagala qaybgelayaa isagoo ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga inta uu barnaamijka socdana waxaa dhegaystayaashu ay su'aalo ama fikrado ka dhiiban doonaan barnaamijka afyare cabdi cilmi brofesor kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga aad baad u mahadsan tahay colaad waa dhowa bal marka ugu horreysa waad aragtaa cadaadis caalamiya socda guddi wafdi ka socday golaha maanka qaramada midooba muqdisho tegey shirar baa socday cadaadisya badan baa jira haddana waxaad moodaa in waktigii doorashada uu soo dhowaanayo bal marka ugu horeyso fikirkaaga iyo waxa socda haddaad si kooban intaanan faahfaahinta iyo su-aalaha kale u gelin waa mahadsan tahay colaad marka kuwaad horta dee dadkan hadda maamulka jooga shaqo laga rabay laba sano ka hor inay qabtaan ayaa hadda weli looga fadhiyaa oo marna lagu cadaadinayaa marna laga baryayaa waxaad moodaa marka laba un bay mid tahay inay tabari jirin iyo inaysan rabitaan jirin oo ay hadhow rabaan mar xeere iyo fandhaal kala dhaceen inay daday rabaan intay meesha keenaan ay yidhahdaan intaanan ka beri weynay hala iska qaato oo ayba si ula kaca arrinka u lug jiidayaan waa mid waa macquul midda kalena waa in tabariba meesha jirto oo kala daadsanaanta xaaladda iyo waxay mid ay tahayba xaala waktigan shaqadii la rabay inay dhammaato ayaan weli la bilaabin waa run wax ma la qaban karaa haddii rabitaan jiro waa la qaban karaa waktiga inta harsanna waa laga gaarsiin karaa aniga kolley doorasho ma u aqaano waxa socda laakiin kolley jacburkii wax lagu weri jiro ah in wax inta lasoo xulo la yidhaahdo waxa aan rabnaan uga uga dugaalaynaa wax dhiba ma laha waa gartay laakiin beesha caalamku marka cadaadiskan ay saarayso soomaaliya oo ay leedahay doorashada waa in waktigeeda ku qabsoontaa iyadu waxa ay uga gol leedahay ee ay raadinaysa maxay yihiin waxaad moodaa xoogaa horta beel caalamku ayada laftirkeeda dhibka mar marka qaar waa ka mid waxay u dejisaa wakti ay inta badan mar marka qaar aan wax suurtagal ahayn in in kastoo kanu ooba suurtagal ahaa ama wax aanba xaqaa'iqa ku salaysnayn dastuur aan shaqaynayn intay u keentay tiraha laga shaqaysa wax badan oo qaab daranay horta ee international community ku dhaqantaa laakiin hadda waxaan isleeyahay haddii ay leedahay war isbedel ha dhaco oo wax at least isbedel u eg ha dhaco oo halka ujeedo oo laga leeyahay waxaan isbedelka u eg inay dhacaan waxa waaye rajadiyaa dhimatay marka xoogaa rajada soomaalidu waa dad iska masaakiin waxaa laga yaabaa qof kale markuu yimaado ama koox kale markay meesha timaado in niyaddii xoogaa ay soo noolaato marka in malaha intaas un looga jeedaa dhici karta calaa kulli xaal hadda waxay noqotaba xulitaankan in inta la xulo wax la dhoobdhoobo wixii laba kun iyo laba iyo tobankii wax kamida meesha laga soo saaro weli lagama quusan karo waa lala dejeji karaa weliba cashirkii hore aan ka qaadanaynaa kii horo laba kun iyo laba iyo tobanka waxaad moodaa sidaan inay wax ahaayeen dhowr wiigaaba wax dhanba lagu gebagabeeyeyba ayaga dhanba iyo hirig hirig iyo ka gaarsii iyo moogta marka tiina waa dhici kartaa baan islehay waa gartay su-aalaha kale iyo soo noqon doonaa dhegeysta ayaa qadka ku jira dhegeyste magacaaga halka aad joogto kuna soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha calaada waa mahadsantaha magacayga waxaa la cabdullaahi maxamed xuseen waxaan joogaa netherland aniga aragtideeda waxay tahay maadaama la hadda la sheegay in doorashada ama madaxtinimo ama baarlamaanka cusub uu soomaaliya yeelan doono ay dhici doonto agosto agostona ay ka dhiman tahay muddo hadda laba bilood ah in ay aysan arrintaasi suuragal ahayn wax su-aal haddaad qabto oo professorka aad weydiinayso si uu u iftiimiyo professorka waxaan weydiinayaa isla arrintii baarlamaanka ayaan wax ka weydiinayaa ma isleeyahay baarlamaanka soomaaliya in arrintan ay wax ka gaari karaan go-aan rasmi ay kasoo saari karaan oo sidii lagu ballamay kol horeba ay yeeli doonaan mise waxay noqon doontaa in arrinta baarlamaanka ay fashil ku dhammaato cabdullahi waad mahadsan tahay waa samayn karaa horta sideedaba baarlamaanku guddi oo arrinta u dhiibay guddigiiyaa wax soo falanqeeyey oo hor keenay dood guud oo iska procedural aha la marsiina waana la codaynaya marka hadda baarlamaanka arrintiisu ayada waxay un ku dhamaanaysaa quorum la helo iyo cod oo dhinac u bato wixiina guddi oo markii horeba shaqadaas loo diraya ku maqnaa oo kolley qaybihii kala duwanaaya meesha joogay iyo ka ka kala socda marka waxaan isleeyahay wax sahlan waaye haddii rabitaan oo jiro in waxaan waktiga la rabo lagu sameeyo inkasta oo dee waxaanan mararka qaar anugu runtii waxaan tuhmayaa agjiidku waa wax dhinaca soomaalida gaar ahaan dhinaca kuwan weliba xukuumadda ah ka socda oo oo aada moodo inay rabaan ma aha inay badsadaan inay rabaan inay abuuraan xaalad wax alla waxay keenaan lagu qaato oo aan le wakti aan layskaga fiiriyaa uusan jirin saasaad moodaa yacni dhaqankooda lisaanuxaalkooda saasaa ka muuqata hadda markaad fiiriso muddada yar ee la haysto iyo muranka halka uu taagan yahay oo lagu murmayo aqalkii sare ma la dhisayaa mise ma la dhisayo xubnaha sidee loo kala qaadanaya iyo guud ahaan wixii ay ku heshiiyeen madaxda soomaalida dowladda federaalka iyo kuwa goboleedyada oo hadda aad moodo markii doorashada soo dhowaatay in qari qari ay ka taagan tahay haddaad wax badan ka fiirisay ood u kuura gashay waxa ugu weyne laysku haya maxay yihiin wallaahi horta meeshaan xoogaa jahwareer badan wuxuu ka jiraa hay-adaha dawliga ee soomaalidu ay dhisanayso maxay noqonayaan waa dood waktigeedii joogta oo soomaalidu horta inay ka doodo oo ma ma laba aqal maan u baahannahay hal aqal miyaan u baahannahay nidaam madaxweyne miyaan u baahannahay ku parliamentary system miyaan u baahannahay waxyaalaha noocaas oo kaleeta ah markii la isweydii lahay waa la joogaa wadooyinkii hadda la isku weydii lahayna way furan yihiin guddiye iyo waxbaa jira waxaad moodaa marka jahawareerka rasmiga hadda meesha uu ka jiro waxa waaye labada aqal ma loo baahan yahay haddii loo baahan yahay maxay kala matalayaan waayo matalaadoodu hadday isku mid noqoto looma baahna hadda waxaad arkaysaa in laleeyahay aqalkii hoosena afar dhibic shan ha lagu saleeyo oo qabiil ah aqalkii sarena gobolada oo qabiil ku salaysan laftirkooda ha lagu saleeyo markii la geeyo goboladana gobolkii dhexdiisa haddana qabiilkii ha loogu sii qaybiyo oo bal matalan sideedda gobol ee kasoo qaad jubba ama ama ama ama ama south west ama galmudug aada beelaha waaweyn ee gobolkaa dega mid mid iyo laba laba waxa loo kala wuxuu marka haddii beel la matalaayo kii aqalkii sarena hadduu beel matalaayo kii hoosena oo beel matalaayo dee beelahan baas ayagu labadooda ma ma ma maxaa loogu baahan yahay waxaa la rabaa marka in matalaada la kala bedelo oo calal aqali aqalka hoose loo wareejiyo dadweynaha kan kalena qabaa'ilka haddii kan qabaa'ilka loo wareejiyo dhib male haddii soomaalidu ay shan qabiil ku heshiis tahay shantooda ha loogu qaybiyo hadday afar dhibic shanta heshiis ku tahay ha loogu qaybiyo laakiin qabiilku waa waddo ay taqaano soomaalidu ay wax ku qaybsan jirtay ay garanayso midka xisbiyada haddii loo wareejiyay iyo shacabkana kaas waxaa waa si caadiya de dalka dhanba hal hal district inta laga dhigo ayaa waxaa la dhihi karaa one person one vote qofka jooga maanta ma gobolada dhexe ama gobolada puntland ama meelo kale oo dalka kamid a ama juba xataa hadduu i d b yahay markaas waxaa la sii karaa xuquuqdiisa siyaasadda yani i d b waxaan ka wadaa barakace hadduu yahay xuquuqdiisa siyaasadda uu heli karaa nidaam yaa jira oo noocaasa oo oo la isticmaali karo marka waxaan isleeyahay hadda jahawareerka rasmiga wuxuu ka jiraa labada aqal in la sameeyo ma xumeen maxay kala matalayaan haddii lacalla lagu heshiiyo matalaada maxay awoodoodii noqonaysaa ma laba aqaloo labaduba ay xeer dejin iyo xeer maar iyo maxaan ku dhahaa accountabilityga iyo waxa dhan ay wada qaadanayaan miyay noqonayaan waxani waa waa waa wado la isticmaalo nidaamka nidaamyada xataa federaalka ahee jira habab kala duwan ay u aproach garayaan kanada iyo maraykanku isla mid ma aha maxaan ku idhahdaa kuwan hadda yurubta xataa nidaamyadooda kala duwan ee kuwooda federationska isku mid ma ah marka dibdoodaasi maanta way taagan tahay in laga dooda way quman tahay laakiin aniga meeshaan hadda lagu daalaa ma ila aha inay inay jirto doodu banaadir mehele mawayne habil qabiil hebel qabiil hebel ka badsanaya yani waxaan isleeyahay doodu meesha hadda ma taagna waxay taagan tahay horta aqalkaani yuu matalayaa haddii la yidhaha beelow matalayaa problem ma laha beelihii dee habkii wax loogu qaybi jira ha loogu qaybiyo haddii la yidhaahdo waxaan beele ahayn oo matalayaana de markaa waa in go-aan laga gaaraa beelahaas dhexdooda oo haddii lasay la yidhaha xataa gobolada hadda jira ayuu matalaya haddii la yidhaahdo yani arrintan waa xoogaa waa yaraa mucaqad in la sharxay u baahan tahay kasoo qaad waxaa la yidhi galmudug ayaa waxaa matalaya intaasoo xildhibaan saddex maxaan ku idhahdaa senator baa matalaysa kasoo qaad in la yidhi ama ama ama ama ama gobol kale oo jubbaland gobolada kamid a saddexdaas marka waa inay haddii baarlamaanka gobolkaasi oo dooranayana ay saddexdaas qofood ay xataa hadday rabaan isku noqon karaan hal jilib muhiim ma ah hal jilib ama ilma adeer ama ay wada dhasheen hadday rabaan ha noqdaan hadday intay u tartamaan aqalkaas ku qanciyaan aqalku inuu soo doorto muhiim maaha qabiilkaay matalayaan iyo waxa ay matalayaan waa waa wado la yaqaan oo nidaamkan senatoriska la doorta ah hadday appointmenti tahay dee markaa appointment waxa oo qofka meesha lasoo magacaabo oo lasoo magacaabo de markaa macno badan ma yeelanayo sida kan u k iyo canada iyo kalau noqonaya ma aqal macnole ma yeelanayo marka waxaa la rabaa in yani waxaan si dhaba looga doodo markii laga doodana meeshii la saaro wax qaarkood horta wax siyaasiya waa laga heshiin karaa dadkan xoogaha wax jijiidaya wax way ka heshiin karaa laakiin waxaan isleeyahay mararka qaarkood dooda ayaananba jirinba meeshii laga doodayo dadkana umay hagaarbixin oo umay sheegayaan uma sharxayaan waxa jira waa gartay waa kugu soo noqon doonaa waxa waxaa ku jira dhegeyste qadka dalka sweden dhegeysta magacaaga ku bilaawiya halkaad nagala soo hadlayso bismi illahi raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhahdaa cabdiqaadir maxamuud walaayo sweden aan kasoo hadlaya runtii mudana walaayo si fiican waa kusoo dhawow barnaamijka
afyare waan waa- waan salaamaya professorka aniga ma- siyaasadda soomaaliya hadda maanta ka socota ama muqtadadan dambe ka socotay oo dhanba waa siyaasad iska iska mucaqada runtii oo haddaan rulo qarniga aad ugu dambeeyey oo ahaa maalinba meel kusoo hoyanaysa runtii marka eh, marka aad fiiriso hogaanka siyaasiga ee dalka joogaay yani wax kasta oo wadanka loo soo qaado dadka yani si bayaansan dadka caadiga waxaan ka hadlaa yani qofka caadiga oo wadada socdaay si maxaan ku sheegaa bayaansan loogamana dharjin loogamana maxaan ku sheegaa eh, muxuu ahayto eh, eh, lo- lo- lo- loomana macnin loomana fasirin runtii marka maxaaba aqal sare iyo aqal hooseba ama ama la- laga hadlaaba runtii marka ugu horeysa waxaa weeyaan arrimaha hadda laga hadlayo oo aan ku saabsan yani ama federal system of governance oo maxaan ku sheega ka mid ah qeybaha maaragtay adduunyada ee looga dhaqmo oo unityga iyo confederationka iyo constitutionalka iyo eh, qeyb qeyb- qeyb ka mid a ah Eh, soomaalida waxba kama oga runtii Eh, waxaa weliba hadda ka hora waxaa dhacday nin wariye ah oo ka shaqeeya meesha la yidhahdo muxuu ahayto idaacadahan eh, waaweyn mid kamid ah ayaa wuxuu prime minister nin- nin soomaaliya prime minister soo maro wuxuu weydiiyey se maxay t- ku suurtoobaysaa muxuu ahayto federal system oo aadan u qaadina referendum marka wuxuu leeyahay saasaa lagu heshiy marka wuxuu leeyahay marka wuxuu leeyahay macneed soo maaha dayaarad duuleysa oo hawada ku jirta oo ninka injineerka uu rabay inuu farsameeyo runtii two thousand sixteen august hadda maxaa ka harsan marka meesha waxaa moodaaba riwaayad ama concert dadka daawanaya ay adag tahay sidii ay ku fahmi lahaayeen macnaha ka dambeeya riwaayadda ee ay soo saarayaasha ay yihiin dad ama shisheeye ah ama soomaali oo dana gaara leh oo maxaa ta u u- u malayn kara Waa ka- waa inay gartay.
yani eh, ka faa'iidaysan karaan maxaa ahayeto waxa mustaqbalka dhacaya dadka qaarkoodna waxaa u malaysaa madaxda soomaalida in dad handpicked ah oo lasoo fariyo suuliyey oo meelooyin qaar lagu soo tijaabiyey rabana inay u adeegaan dad eh, wadamo dana gaara kale soomaaliya dalkan meel baa naloo sitaa meesha naloo sitaana dad soomaaliya ku kaalmeynaya in meesha naloo sitaa marka aan gaarno kabacdi nala yidhaahda hadda soomaaliya raalli ahaada mar marka taasaa kolley muuqa- ii muuqanaysa aniga waa waa gartay aad baad aad baad u mahadsan tahay professor afyar waad maqlaysaa een, walaayo fikirkiisa ku aadan in maaragtay waxa socdoo dhan ba aanay ahayn howl soomaalidu wadato oo laga dul shaqaysanayo oo sida uu leeyahay eh, meel kale loo wado dalka bal aragtidaada ku biiri hay, anigu rajadaydu waa fiican tahay anigu waxaan aamsanahay in ummadda soomaaliyeed aan loo dardaar warin karin oo ay eh, halgamo fara badan oo qaraarna hore usoo gashay haddana ay u taagan tahay ma yacni eh, siday soomaalidu mahmaa xataa waxay qabtaa la yidhaahdo maanta siday u il daran tahay uma allalaha marka een, anigu horta sideydaba dadka soomaaliga shacbiyeed shacbiga soomaalida iyo cunsurka soomaalida labadaba waxaan waa ku kalsoonahay inay inay inay inay inay jallenjiga ama waxa taxadiyaadka jira inay inay insha allahu kasoo harayaan macnaheeda ma aha marka eh, eh, wax walba waa fudud yihiin ma aha laakiin maanta waxaa jira eh, hadda wax- waxyaalahan hadda la- la sheeg sheegayo oo dhan oo jira een, iyo iyagoo kasii daran annagoo xoola iska raacana hadda kahor la isku dayay in na- nala dardaro Eh, ilaahayna waa naga samata bixiyey marka insha allahu hadda tanna waa waa ka samata bixi doonaa wixii dhibaato ah oo oo ciddii la damacsan ummadda soomaaliyeed meeshay doontaba ha joogte Eh, waxa kusoo haray eh, arrinkan hadda taagan iyo siyaasadda hadda qariban Eh, political classka soomaalidu ay leedahay runtii waa dhibaato laakiin eh, waxaan isleeyahay hadda pressuriskan jiro oo faraha badan leh dartood wixii laba kun iyo labadi labiyo tobankii la sameeyey oo iska ahaa yacni eh, wixii laga gaaray wax lamida waa la samayn karaa anigu intaas waaye waa hadda gartay.
fariinta aan leeyahay waa waa gartay Eh, dhegeysto kalea ku jira qadka magaalada muqdisho aan soo gelinayaa asalaamu calaykum waa aamino maxamed cabdi oo joogto magaalada muqdisho amina kusoo dhawow Anigu barnaamijka ra'yiga- wicitaanka su-aal qabo ra'yiga aan wataa ra'yiga aan wataa raggan kolley kama dhow kama fogo alxamdulilah rabbilcaalamiin soomaalidu hadda waa isfahamtay hal meel bayna u wada jeedaa in yar baan u malaynaya yaa naga maqan ayagana allah noo soo hanuuniyo soomaali waa inay soomaali isku noqotaa soomaali waa inay iyada waxeeda u tushataa ma ahan in qolo kale usoo dhoodhood ma ahan inaan qolada wax noo soo dhoodhoobaysan aan la shaqeyno annaga inta yaroo nagala shaqeyso alxamdulilah rabbilcaalamiin ayagana waa rajeyneynaa inay noo soo noqdaan ama b- golo dhexe golo hoose ama golo sare intaba markii la helo dad soomaaliyeed oo caqli soomaaliyeed iyo dan soomaaliyeed ku fikerayo qabiil iyo gobol iyo waxaasoo dhan waa laga heshiin karaa waa meeshii geedka uga mahmahay gudina ima goyseen haddaan gabolkayga ugu jirinin gabalkeen baa gumaysiga cusub la shaqaysanayo gabalkeen baa weligiin hore weligiisna gumaysigii hore la shaqaysan jiray ilaahay intaasa noo soo hanuuniyo ilaahayna hana tuso danteena waa waa wax gartay kalena ma qabo khayr Aad- aad aad baad u mahadsan tahay aamina waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga qaaliga Eh, brofesor afyare cabdicilmi een, de- gabagabadii baan ku dhownahay barnaamijka Een, bal waxaan waxaadna iftiimisaa eh, aqaladan wad- wadamadan aqalada sare iyo aqalada hoose leh sida maraykanka oo kale iyo dalal kale oo badan oo federaalka ku dhaqma eh, senatka iyo kongresska oo kale bal nidaamka hadda soomaalidu rabto inay wax samays- samaysato iyo nidaamyada kale jira ee dunida ee labada aqala Een, bal haddii aad wax ka aqrisid Eh, horta a- aamina ma aanan runtii su-aasheeda ma garan laakiin waxaan isleeyahay uun arrinta guud ee hadda ay ka dhawaajinaysa ay leedahay eh, waxbaa naloo samaystay horta waxaan isleeyahay dadka soomaalida ah ee agencygooda ama yacni in qofku inuu asagu ah, inta wax eh, xoogaa eh, caqliyadan ah inaan wax walba cid kale u riixno oo waa nala ka yeelaya waa nala damacsan yahay waa nala lugoynayaadaan horta xoogaa waa la igala fiican yahay guud ahaan eh, aniga waxaan qabaa eh, qofku inuu eh, maaragtay eh, oo oo oo asagu intuu isku tashado qadartiisa iyo tabartiisa ummad ahaan iyo qof ahaanba oo yani oo oo oo hadda markay tunisia ay dadku ka da- ka dagaal ka da- ka eh, maaragtay la dirirayeen dictatorka waxay lahaayeen maaragtay eh, eh, shacabku mar hadday isku yimaadaan maaragtay eh, nolol doonaan eh, wax walbay wax ka bedeli karaan yani gabay macnihii saas af carabiga ku gabay marka waxaan isleeyahay eh, dadka eh, horta inay guud ahaan eh, waxbaa naloo soo wadaa iyo saan iyo in lays eedeeyo iyo eh, annaga dad wax- waa laygala fiican yahay aniga waxaa ila quman in mushkilada si analyticala oo oo oo loo abaare oo oo la falanqeeyo laakiin aan aan si xamaasiya loo gelin waa mid midda su-aasha aad weydiisay ee la xiriirta en, eh, sidee adduunka wax looga samaystaa aqalada markay tahay horta aqalada laba nooc ayay ayay ayay u badan yihiin horta gaar ahaan dalalka federaalka ah ayaa u badan eh, inay laba aqal samaystaan kuwo aan federaal ahayn oo laba aqal lehna waa jiraan sida ingiriiska oo kaleeto nidaamkoodu waa decentralized unitary system kuwo noocaas oo kaleeta ah oo koox ahayn waa jiraan laakiin labada aqal waxaa loo abuuraa baahi la rabo in laba matalaad oo kala duwan la siiyo laba arrimood oo kala madax banaan bal matalan meel territorial ah qomag dhul oo gaara in la yidhaahdo dhulkan eh, dowladda dhexe oo la dhisaayo wuxuu ku yeelanayaa eh, maaragtay matalaad oo hal aqal uu yeelanaya aqalkaasna awoodaa la siinayaa oo oo dastuurka uu siinayaa hadda waxaa laga yaabaa markaa haddaad maraykanka ad- ad- adigu joogtaa ee maraykanka sanadka laba qof ayaa waxay matashaa state kasta delaware iyo eh, maaragtay west virginia iyo eh, nevada iyo kuwan yar yarka iyo california iyo new york iyo isku inba isku la- laba laba qof unbaa matasha marka en, waxay matalaan eh, statiskay matalaan aqalkaas statiska si ay ku matalaanna waxa waaye dadka matalaya stateka oo dhanaa laga soo doortaa yani waa meesha muhiimadda ay udhacaysa halkaas waaye haddii taa la waayo oo oo sida canada oo kale ay timaado dowladda dhaxa a- aaba aaba magacaawdaba ninka prime ministerka iyo governor generaalka iyo markaa xisbigii meesha jooga a kursigii banaanaada magacaaba En, eh, u k waa waa iyadana nidaam oo noocaas oo kaleeta hereditariaba ku jiro waaba la kala dhexli jiray waagi hore hadda dhoway joojiyeen marka waxaan kaaga soo wadaa nidaamyadu eh, matalaada ayaa waxay ku xiran tahay awoodda la siinaayo wa walidaalika sanadka maraykanku awood fara badan uu leeyahay oo xataa dagaal haddii dalku gelayo waa inuu asaga oo wixii oo- oo oo madaxtooyadu samayso waa in la mariyo waa aragtay dadka appointmentska oo dhan macnaha marka meesha ku jira waxa waay annaka waxa hadda dastuurka lagu qoray iyo waxa bo- heshiiska siyaasadeed ee koox nimankan ma- eh, saxiixayaasha ay qoreen waxa ku qoran inay waxa meesha ka soo baxaa matalayaan qabaa'il yacni oo oo waxaa meesha si cad ugu qoran communitieska ama ayaa ayuu ninka madaxweynaha ay kursi walba inta malaha community la siiyo ama beel la siiyo ayaa beeshaas eh, laba nin oo ka mid ah oo madaxweynaha meeshaas jooga raacsan ah baarlamaanka inta loo geeyaa labadii nin mid laga dooranaa macnaheeda waxa waaye sanad matala nimankan warlordska camal ah oo hadda yimid ayaa a- a la samaynayaa oo haddana waxaa la rabaa haba iskaba haba la sameeyo ha noqdo eh, meesha ha jooge inuu haddana awood la labadaa isma qabtaan waxaa jira aniga waxaan hadda ka hor qoray oon oon qabaa in ay jiraan dalal afrikaana gaana iyo botswana kamid a qabaailka aqalka labaad qabaailku ka yimaadaa house of jefisaba la yidhahdo aqalka cuqalada somaliland somalilandan oo hadda ugu roon ugu horumarsan soomaaliduna nidaamkaasay qabtaa marka waxaa la rabaa haddiiba aqal labaad aan laga maarmin waxa uu matalayana ay qabaail yihiin qabaailkuna ay yaqaanaan hab ay wax ku qaybsadaan in wadadaas asaga la siiyo awoodiisana la yareeyo waxa kuu soo haray aqalka ay dadweynuhu leeyihiin oo muwaadin matalaya aqalkan labaad waa inuu muwaadin matala oo afar dhibic shanta hadda ha lagu saleeyo la yidhi muwaadinkaasna waa in aanu ku xirnaanin deegaan gaara oo yani nidaamka electoral systemska waxaa jira mid la yidhaahdo single national district oo dalal badan baa qaba single national districtgaas hal hal hal degmaa dalka dhan noqonaya so horta waxaaba la macno tiraaba kanaa gobol hebel ka yimid iyo kanaa gobol hebel ka yimid qofka barakacaha ah xaq wuxuu u yeelanaya inuu codeeyo markaasu hadduu rab wuxuu u codaynaya xisbi meesha uu jooga meelaan ahayn jooga ayuu codaynaya kaasi marka xisbigii ku adkaada ayaa wuxuu dhisayaa wax isku miisaamaya hadduu rabo wuxuu samayn karaa marka ilan waa doorashow galay wuxuu samayn karaa sidau u arko fit ayuu samayn karaa waa laysku dulminaya isaga laftirkiisa laakiin waa wadada la yaqaano oo la rabo in yani hadda la bilaabo hawsheeda ani waxaan isleeyahay marka laba aqal oo labadaba ay qabaail matalaan sax ma aha caqligana sax kuma aha waa waa duplication soomaaliduna kama bixi karto in markaas hadday labada aqalba qabaail matalaan in layska dhaafo waay hadday labada aqal laba qoloo kala duwan matalayaanna qabaail iyo dadweyne ha kala matalaan laba wadoo kala duwanna ha loo maro aad baa masantaa kugu soo noqon doonaa dhegeystaha ugu dambeeyaan soo gelinaya qadka dhegeyste magacaaga iyo halka aad joogto oo dagala soo xiriirayso walaal aniga waxaa la yidhahdaa cabdinuur maxamed waxaan joogaa waddanka suudan horta haddii laga hadlaayo waddanka iyo doorashadiisa iyo qaabkii udhacaysa iyo nidaamkan hadda dhisan iyo sidii waxyihi marka laga hadlaayo waxaa horta ku fiiclaan lahayd in yani fikir ahaan waxa ay ku dhisan tahay dowladnimada marka hore dib loo raaco haddii marba waxa ay dowladnimada ku dhisan tahay ay tahay qabyaalad ilama ah horta waxu inay meelba gaari karaan barnaamijka meesha socda marka la fiishuhayo maanta waxaa meel tegi karaa ninka laba mid uun haysto ama ninka qabiil haysta ama ninka jeebkiisa lacag ku jirto oo wax iibsan kara labadaas mid saddexay tahay haddii ay jirto kollay dhegaystayaasha waa nagu soo warcelin doonaan waa inoo sheegi doonaan laakiin dee barnaamijka meesha yaallaa waxa weeye inun dee adduunka de ku wareeray soomaalida ay tahay un wax un qaab dowladeed leh oo adduunka lagula xiriiro in la sameeyo haddii la rabo waxaasoo kale in la sameeyana waxay ku fiican tahay in dee dowladnimadu ay yeelato wax aasaas ah oo dadku ay mataqaanaa ay ku qanci karaan dadweynuhuna uu leeyahay laakiin de haddii ay tahay d wax un symbolic ah oo dowladnimo u eg in meesha la keeno haddii dadku dadka raba in ay dowladnimada meesha timaadaa way badan yihiin noocyo badan isugu jiraan kuwa daacadka ah oo ama ajnabi ama soomaaliya way jiraan kuwa mataqaanaa mafia ah oo iyagana danahooda ku dhex wataa way jiraan kuwa mataqaanaa qabiil iyo balaayo ku shaqaysto danahooda ku wataa way jiraan marka kuwa diime iyo wata oo iyagana laftigooda dimuqraadiyada iyo dowladnimada ku dhex dhafana way jiraan marka waxyaabo badan baa isugu imaanaya marka un meesha un in la keeno wax iska sumad ahoo berri haddii la yidhaahdo maaragtay qofku ha ku danaysto meel uu yacni saaro yeelan kara for example waxaa jira kuwa raba inay wax uun iska seexdaan oo hadhowda dambe dee aan la dhihin waxbay boobeen iyo marka u doonaya meesha inay dowlad uun timaado si ay wixii markaa danta ay lahaayeen useexan u seexan leh uga seexdaan hadday bad noqoto iyo hadday buuro ay jabsadaan noqoto iyo hadday macaadin iyo saliid meel ku jirta kala bixi lahaayeen iyo waxay doonayaan uun maaragtay dowladnimaday ka mid yihiin qaybka dhisidda dowladnimaday ka mid yihiin oo waa kula socdaan lacagtii maalgelintay ka mid yihiin oo laakiin iyaga dantooda waxa weeye inaana berri la dhihin waxbay boobeen oo dad meesha uun inta la keeno kadibna ay ka seexdaan aad aad baad umahadsan tahay cabdinuur oo nagala soo xiriiray dalka sweden waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga qaaliga ah barnaamijkana gabagababa marayna meesha ku dambeysa profesor waa soo hafjaraynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha bal taladaada ama hadalkaaga ugu dambeeya ee ku aadan waxaa hadda socda
wallahi waxaan anigu isleeyahay kolley hadda waxaa dhammaaday shalay waxaan ka dhegeysanayay in uu dhammaaday guddiyadii dastuurku inay probosalla ay u gudbiyeen qolyaha siyaasiyiinta ah brobosalladaasna laga doodi doono oo looga doodi doono shirka soo socda oo dastuurka oo ka dhacaya garowe marka waxaan isleeyahay horta taasi waxbay soo yara dedejinaysaa waana waana isleeyahay fursad inay tahay midaas oo oo oo bal wixii mahiige iyo umbos iyo iyo u n d p ay soo qoosheen oo mushkiladaba qayb ka ahaa oo dastuurkan hadda kulligii iska wada hor imaana ahaa in meeshaas soomaalidu intay iskugu tagto hadday ku xallin karto ku xalliso waxaan u arkaa inay horta fursad tahay arrimahan hadda laga doodaayo laba aqal miyaan yeelanaynaa iyo madaxweyne maan u gurnaa iyo waxa lamidka nidaamkan awoodaha dhinaceen dhignaa dhinacaan meeshaan ma intaan dhignaa mase intaas dhignaa su-aalaha ayaga ah oo muhiimka muwaadinnimada la xiriira su-aalahaas ayaga ah in hadda soomaalidu bilowdo inay ka doodo waa runtii waxaan isleeya waa horumar dhinac yani oo wakti oo ooba wixii inay shaqe waktigaa naga dhumay oo wakti badan oo oo waxaan la badbaadin karo aa jiro aan aan horay mar badan uga qaylin jirnay maanta in hadda bal aan mar kale la khaldine wixii la saxo oo maxaa noo wada dana lagu saxo ani waxaan isleeyahay waa waa fursad hadda taagan waxa kuusoo haray doodahan hadda taagan oo ay nimankan ay siyaasiyiinta ay danta ka eegayaan waxaan isleeyahay wa dhinacun bay udhici doonaan waa soo gabagabay doonaan waxna waa laga gaaraa weli oo arinku ma dhama ma ma la dhihi karo wixii waa dhamaadeen lama dhihi karo anigu waa rajo qabaa in wax laga gaarsii karo nimankan siyaasiyiintaana kolley waa isku dayi doonaan inay waxay diriqsa karaan ama boobi karaan ay boobaan aad baad umahadsan tahay profesor waa kaaga mahad celinayna waktigaaga qaaliga ah iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inaad marti ku noqoto oo aad nagala qayb gasho dhammaan waan kuu mahad celinaynaa waadaa umahadsantaha asalaamu calaykum intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti ku ahaa profesor afyare cabdi cilmi oo ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga intii uu barnaamijka socdana waxaa su-aalo iyo fikrado ka dhiibtay qaar badan oo ka mida dhegeystayaasheenna oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay maxamed colaad oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi afar ka tirsan askarta dowladda soomaaliya ayaa dhintay saddex kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii xalay bam gacmeed lagu weeraray goob qiyaastii toban kilomitir waqooyiga kaga beegan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe sarkaal ka tirsan ciidamada jowhar ku sugan ayaa v o eda u xaqiijiyey geerida afartaasi askari isagoo sheegay in kooxdii weerarka geysatay oo loo badinaya inay xidhiidh la leeyihiin kooxda al-shabaab ay goobta ka baxsadeen dhinaca puntlandna saddex askari oo ka tirsan ciidamada puntland iyo haweeney ayaa ku dhaawacmay qarax maanta duhurnimadii lala beegsaday gaadhi nooca dagaalka ah oo marayay toga ballikhadar ee buuraha galgala cirifka ku haya goobjoogayaal ayaa v o eda u xaqiijiyay in qaraxani uu ahaa miino nooca dhulka lagu aasa ah oo lala beegsaday laba gaadhi oo nooca dagaalka ah oo ay saarnaayeen qaar ka mida ciidamada puntland ee fadhigoodu yahay aagga galgala kuna socday magaalada boosaaso aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinayey wararkaasi haatanna waa barnaamijkii ganacsiga waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ganacsiga fatahaadda uu ku sameeyey magaalada beledweyne webiga shabeelle ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada waxaa ciriiri noqda helitaanka waxyaabaha ay ka midka yihiin cuntada qudaarta iyo adeegyada kale ee dadweynaha sida korontada biyaha iyo caafimaadka qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada qudaarta ayaa v o a uga warramay saameynta uu ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle waxaa la yidhaahdaa deeqa aadan guuleed waxaan ku noolahay xaafadda buundaweyn aniga waxaan ka shaqayn jiray qudaarta suuqa qudaarta ka shaqayn jiray xooggeygaan xoogsan jiray qudaartiina waa la waayay biyihii markay go-een markay imaadeenna wixii yaraayo matoorada soo saareen ay gooyeen aa qudaar baa iga qoyday oo baqaaraa iga qoyday motoor baa biyo iga qaadeen xoolihiina hadday naftooda halusiiyeen ariga qaar waa baktiyey qaarna hadduu baktin rabaa suuqa meel yar baa wax laga soo iibsanayay meeshiina saaki bay ku kala carareen dadkii wax joogo male qudaartii waa laga waayey koombadii sokorta ahayd oo sagaal kun ahayd labaatan kunay maraysaa qofkii haystay labaatan kun buu yiri saaki berrina soddon buu dhahaya heerkaasay maciishadii maraysaa fuusto biyo ah fuusto biyo ah waxaan ku shubannay laba doolar biyihii musqulihii iyo kuwii webiga isku mid bay noqdeen aniga waxaa la dhahaa qaala xaashi cabdulle waxaan joogaa xaafadda buundaweyn waxaan deganahay fiil tare ganacsiga asxaarta wax walba waa qaaloobeen wax walba waa qaaloobeen waxaan qaaloobeen maxaa la cunaa wixii qudaartii dhan waa wada qoyday raashinkii waa qaaloobay wax walba lacagaa lagu daray doolarkii waa kacay kaashkii lama haayo war dhibaato aan koobi karna ummadda hayso waxay qudaarta waagii hore raqiisa ahayd laakiin hadda waayahan dambe waa qaaloobin wax walba bismillah gabdho badan ay basal ka qoyday basal badanaa qoyday basal badanaa qoyday oo dad keensaday masaakiin ah oo hadda biyaha shaladaa laga bixinayay ay ka mid tahay faadma afcadey iyo nimo naago badan oo meeshaan joogo qudaarey oo heblo iyo heblo iyo heblo la dhahay duqdii ii sheeg wallaahi ilaa iyo laba boqol oo kintaal camal waa qoyday oo basal ah oo dadkaas ay leeyihiin oo basalla badanoo shirkad laheed oo kuwo kaleoo boortuqiis ka mid iyo dad badanaa wax ka qoyeen oo wax ka khasaareen oo tiro badan oo la koobi karin kiintaalki calaa kiilo waxaa la gadaya labaiyo toban kun saddex iyo toban kun labaiyo toban kun calaa kiilo la gadaya basashaas marka dadkii ay u badbaaday qudaarta qiimaha ma ku kordhiyeen maxaa badbaadaa biyaaba qaaday wixii dhammaayba biyaa qaaday wax qudaara ma yaalaan wax qoyey oo laga gaaro macno lahayna yaalo wixiina wax gadmaayaba ma aha saaka waa lakala bixinaya gabar malyuun la dhawaad suuqaas degan waxay tiri laba boqol oo kiisha habar iga qoyday tiri meelaan geyn waa la-ah marka dhibaatada ma yaro ma yaro ummadda waa khasaartay ilaahay u kaalmeeya raashinka ka war maxaa ku kordhay raashinka wax badanaa ku kordhay laakiin wixii asxaartii suuqa qiimaha waa arkaysaa meesha raashinka lagu beega dhagayso waa yaabaysaa bac khafiifti keliya laabka yarka afar laab waa halka laab ah waxaa lagadaa toddoba kun oo shilin waxaa lagadaa xabadda maraq digaaga laba kunaa lagadooya markii hore waxaa lagadaa kun shilin xabadda maraq digaaga hadda laba kunay joogta laabka bacda waxaa lagadi jiray afar kun hadda toddoba kunaa lagadooya saddex kun ku darsosokortii sidoo kale waa ku darsoomay bariiskii waa ku darsoomay wax aan ku darsamin maba jirto ummadda dhibaato weyna haysato ilaaha u maciimo weliba dadka xoogooda ku noolaa ugu sii daran oo ugu sii dhib badan oo masaakiinta oo halkaan daagan oo xoogooda ku noola waxay shaqaystaanna la dhibaatadaasoo kale markay timaado dadka danyartoo kaleente maxaa soo gaari kara wallaahi dhibaan yarayna soo gaari kara sababtoo meydka waxaa lagu wadaa saaka inaa aragtaa u malaynaa gaari gacanaa lagu waday ma arag gaari dameeraa lagu waday meydka meel lagu duugaa lalaayihi intee lagu duugaa waa dadkii xabadda wiiftada ku dhacay intee lagu duugaa meel lagu duuga ma laha ummadda masaakiinta xoogooda ku noolaa ugu sii daran ugu sii daran ugu sii daran dadkaas dhibaato xoog la haysato ilaahay ha u maciina wax kaloo leenahay ma naqaanay sidoo kale baqaarada raashinka lagu iibiyo ayaa waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ay fatahaaddu saamaysay iyadoo dhammaan raashinka laga saaray magaalada lana geeyay goobo aanu biyuhu gaari karin bismillaah magaciigu waa qaliib shuuri xasan ee ka mida ganacsatada magaalada beledweyne waxaa isbeddel ku yimiday ganacsigii sidaad ogsoon tahay biibaxadu guud ahaan waxay gashay magaalada wax ay ka reebta haba yaraatee ma jirto goobihii ganacsiga qaarna way gashay qaarna waa laga badbaadiyey qaarkii laga badbaadiyey waxaa la geeyey meelo fogfog oo maxaanku irahda magaalada ka baxsan oo leesdhahayey ha lagu badbaadiyo haddii aan usoo laabto isbeddelka ku yimiday dabcan waad dareemi kartaa qofka adiga wax kaa gadan jiray ee macaamiilka ku imaan jiray ee xaafadaha kala duwan ee magaalada kaaga imaan jiray hadda ma awoodo inuu kuu yimaado dabcan guud ahaan dhibaatada way saamaysay magaalada guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsanaya xuseen xasan dhaqane oo barnaamijkaasi ganacsigeena la socodsiinaya kad ka dhegeysanaysan waa v o a raaladaysyaal magaalada burco ee somalilan ayaa waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo u dhexaysa xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada burco waxaana taasi ay sababtay in xildhibaanada qaarkood kalsoonidii ay kala noqdaan duqa magaalada islamarkaana ay duqkale xilkaasi u doortaan halka xildhibaanada qaarkoodna ay sheegeen in xil qaadistaasi aanay sharci ahayn wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan inoo soo diray
khilaafkan oo muddo soo jiitamayay islamarkaana salka ku haya arrimo maamul ayaa keenay in xildhibaanada qaarkood ay sheegaan inay xilki ka qaadeen duqa magaalada burco maxamed yuusuf muraad islamarkaana ay doorteen cabdirasaaq xuseen obsiye oo loo yaqaano shiine inuu noqdo duqa magaalada hase ahaatee xildhibaanada taabacsan duqa magaalada oo iyana shir jaraa'id oo kale ku qabtay burco ayaa sheegay inaan xilka laga qaadi karin maayarka islamarkaasina uu yahay duqa sharciga ah shirka xildhibaanada taabacsan maayirku ay ku qabteen magaalada burco oo goobjoog ah wasiirka howlaha guud iyo guryeynta cali xasan ayaa warbaahinta looga sheegay in khilaafkaasi lasoo afjaray balse taa beddelkeeda ayaa xildhibaanada kasoo horjeeda oo uu hogaaminayay maayir ku-xigeenka maxamed xuseen xodey uu sheegay in khilaafkaasi weli jiro waxaa ilaa maanta socdo wadahadallo iyo waanwaan ay qayb ka yihiin mas-uuliyiin ka socto xukuumadda dhexe ee somalilan iyo guddoomiyaha gobolkaasi togdheer kuwaas oo lagu doonayo in lagu soo afjaro khilaafka labada dhinac ee muddada soo jiitamayay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa aad u madsanyay barkhad maxamuud kaariye oo warkaasi inala socodsiinaya haatanna waa dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno waxaa shalay la ciyaaray kulamo ka tirsan faynalaha koobabka kala gedisan oo wadamada kala gedisan kooxahooda yurub ay ciyaaraan wadanka ingiriiska eve cabka ayaa la ciyaaray finalkiisa oo naadiga manchester united iyo crystal palace ay ku kulmeen gegada wembley stadium manchester united ayaa ku guuleysatay koobka eve cabka muddo sanadaha kadib markii laba gool iyo gool ay kaga adkaatay crystal palace inkastoo manchester united goolka loogu horumaray daqiiqadii toddobaatan iyo sideedaad islamar ahaantaasina uu ka dhaliyay jason banchwen ayaa waxaa barbareeyay kow iyo siddeetan daqiiqo markii ay ciyaartu maraysay ciryaan juan mata oo ka dhigay ciyaarta gool iyo gool sagaashankii daqiiqe loogu talagalay ciyaarta ayaa ku dhammaatay gool iyo gool hase yeeshee waqti dheeraad ah ayaa lagu daray waxaana ciyaarta oo dhammaan rabta u dhaliyay goolkii guusha naadiga kubadda cagta ee manchester united ciyaaryahan khes lingard oo ka dhigay ciyaarta laba gool iyo gool taasi waxa ay ka dhigtay in manchester united ay ku guuleysato oo koobkoodii ugu horreeyay sanadkan islamar ahaantaasina oo cawfaan haalow dhowaantan xaaladiisa mustaqbalka ciyaaraha naadiga manchester united si weyn hadal loo gelinayay uu sheegay in uu wadamo kala gedisan koobkan uu kusoo guuleystay islamar ahaantaasina tababarayaasha qaarkiis aysan sidaasi samayn karaynin waxa uu sheegay in dalalka spain holland germany iyo ingiriiska uu koobkan laga ciyaaro uu ku guuleystay haddana uu guusha sii wadi doono dhinaca iyo dalkaasi jarmalkana waxaa naadiga kubadda cagta ee bayan munich ay ku guuleysatay koobka germanka markii shanaad ay isku xigta kadib markii ay ka adkaatay naadiga brusia dortmund ciyaarta ayaa ku dhamaatay daqiiqadii loogu talagalay ebri eber waqti dheeraad oo loogu talagalay oo lagu darayna wax goola waa la iska dhalin waayey hase yeeshee goorooyin ayaa naadiga kubadda cagta ee bayan munich guusha ku raacday afar iyo saddex ah waxaa goolka guusha naadiga bayan munich u dhaliyey douglas coster iyadoo abuumanyak oo weerarka ugu ciyaara naadiga brushe dunmanna uu daqiiqadii ugu dambeeyey fursad aada dahabi u ahayd iska khasaaray mats homles oo kulankii ugu dambeeyey naadiga brushe dunman u ciyaarayay ayaa isaguna dhaawacahaan looga saaray ciyaarta kadib markii uu dhaawacmay homles ayaa waxa uu sanad ciyaareedka soo socda u ciyaari doona naadiga kubadda cagta bayan munich dhinacayo dalka talyaanigana waxaa sidoo kale la ciyaaray kulamo xiiso badan gaar ahaan kulanka cooba italy finalihiisa naadiga yuventus ayaa ku guuleysatay kadib markii ay garaacday naadiga ac milan ciyaartaas oo ahayd mid si weyn la wada sugayay ayaa labada kooxoodba waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan hase yeeshee daqiiqadii loogu talagalay waxay ku dhamaatay gool la-aan breja markii daqiiqada dheeraada loogu talagalay oo lagu darayna waxaa goolka guusha naadiga yuventus u dhaliyay daqiiqadii boqol iyo tobanaad toban daqiiqa ka hor intaysan ciyaarta waqtigii dheeraadka lagu daray aysan dhammaanin ciryaan alvaro murata taasi waxay ka dhigtay in milan ay afka ciidda loo daro oo yuventus koobkaasi ku guuleysato yuventus ayaa hore uga soo adkatay samifaynalaha naadiga kubadda cagta ee inter milan halka milanna ay kasoo adkatay naadiga alexandria maanta kulan xiiso badan ayaa la dheeri doonaa naadiga f c sevilla oo kooba yuruba league kusoo guuleysatay ayaa la ciyaari doonta naadiga barcelona koobka king cab kooba delrey ee wadankaas spain laga ciyaaro barcelona ayaa horyaalka dalkaasi spain ku guuleysatay waxaana ay dooneysaa inay koobkan ku guuleysato oo laba koob sanadkan ay markaasi qaado dhegaystayaal xubintii cayaarahan halkaa haynoo joogto
aada u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa haddii wararka iyo warbixinahaasiba idin dhaafaan waxaad kaga bogan kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaly dt com intaasna waxaa naga eeg idaacadda yaday galabnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anuu ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo dhinaca farsamada ah tan iyo intayn toddobada fiidnimo kulmayno waxaan idinkaga teginaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.